xilli abaarta baahsan ee ka jirta deegaanka soomaalida ay kusii baahayso gobolada dowlada deegaanka soomaalidu faafan waxa ay ka mid tahay gobolada aadka u martigeliyey dadka kasoo barakacay goboladii ay deganaayeen kuwaasoo ay saameyn ku yeelatay iyaga iyo xoolahooduba waxaana halkan gobolka faafan isugu yimid dadyoogii ugu badnaa oo iyagu kasoo hayaamay meelihii ay deganaayeen odayaasha dhaqanka ee magaalada jigjigo oo iyagu isxilqaamay ayaa qayb ka mida gurmadka odayaasha waxa ay gaarsiiyeen shacabka soo barakacay ee ku sugan duleedka degmada shabeelley ee gobolka faafan odayaashan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay sida ay dadka xaaladoodu tahay degmada keyr bayaax degmadan imarka aan joogno ee shabeelley degmada muxuu ahaa harooreys degmada tulli guuleed degmada baabili barakicii ka yimid gobol kililka oo dhan ayaa ku habsaday marka waxaa isku mid ah dadkii soo barakacay iyo dadkii lagu soo kacay ayaa isku mid a xagga dhibaatada dhanka kale odayaal dhaqameedkan degmada shabeelley ee gobolka faafan ee haatan ka qayb qaadanaya gurmadka dadka tabaalaysan ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta iyo shacabkuba in loo midoobo dadkan sidii loo samata bixin lahaa aanana la siyaasadaynin arrimaha abaaraha ee deegaanka soomaalida waxaa kaloo leenahay wakhtigaa adagee lagu jiro wacyigaa adagee lagu jiro inaan la siyaasadaynin inaan la siyaasadayn ummaddaada inaan riwaayad laga dhiganin ummaddaada minaad hoteella loogu shira inaan laga dhiganin ummaddan badbaadadeeda markaad ka hadli inaad dhufays looga dhiganin ayaa loo baahan yahay dad waxaa u ah dan waxaa u ah tabar waxaa u ah ninka intuu isdeg cidda gargaarka wadda cidda dadaalka wadda cidda isberber taagta inay ogos foortii sidii jigjiga shalay ay u baadheen inay u baadhaan oo kale ay ay ka soo muuqato waxaan leeyahay jigjiga iyo dadkii lahaabaa soo jeeda mar dambe baadhan maysid abaarta ayaa marba marka ka dambaysa saameynteeda waxaa laga dareemayaa dhulka ay soomaalidu degto hase yeeshee gobolka dowladda deegaanka soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyey abaartu waxa ay ku yeelanaysay saameyn muuqata siyaad bashiicsanayseed hersaridacadda star f m jigjiga